إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل شأنه كفران النعم سبب الزوال والانتقام waxaa mowduuca khudbaddeenna maanta uu yahay biidni illaahi jala jalaaluh kufraanu nnicam nicamta alla ina siiyey in laga gaaloobo oo la dafiraa waa sababu zawaali waalintiqaam waxay sabab u tahay nicmadu inay zuusho ehelkeedana ilaahay ka argoosto waxaa walaalayaal xaqiiqo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddeennan ugu nicmeeyey nicmooyin tiro badan oo aan la koobi karayn nicmooyinkaa waaweyne allayna siiye jala jalaaluh marka laga yimaado islaamka iyo iimaanka nicmada ugu mudan waxaa ka mid ah nicmat اlamni waalamaan nicmada nabadgelyada ayaa nicamta kale ugu mudan marka iimaanka iyo islaamnimada laga yimaado haadihi nicma maanta waxay u eg tahay inaynu xajin kari laanahay oo intay inagu fara badatay sidaynu ugu fara adeegi lahayn aynu garan laanahay dadna meel ay u maraanba ay laayihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kariimka ah in fara badan wuxuu ku tilmaamay ahmiyadda iyo muhimadda ammaanku uu leeyahay waxaa lou yidhi jala sha'nuh waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada balada aamina warzuq ahlahu min ahamaraat alla waxau yihi subxaanah waxaad xustaa nebi allow waagii nebi ibraahim uu yidhi ilaahay isagoo baryaya rabbi ijcal haada baladan aamina rabbigayow waxaad waddankaa maka iyo xaramkaa ka yeeshaa meel ammaan iyo nabadgelyo lagu helo lagu nabadgalo warsuq ahlahu min ahamaraat ehelkiisana waxaad ku arsaaqdaa midho iyo maciishad wanaagsan waxaa aayadda ka cad nebi ibraahim calayhi salaam ree maka maciishadda iyo nolosha intaanu ugu ducayn ka hor ayuu ilaahay ammaan u weydiiyey rabbi ijcal haadaa baladan aamina kadib ayuu yidhi maciishadda iyo noloshana u hagaaji waxay taasi daliil u tahay in maciishadda iyo nolol wanaagga lagu nool yahay adduunyada ay ka horeyso marka hore nabad iyo ammaan inaad hesho waxaana xaqiiqo waaqica oo aan la yska indhatiri karayn ruuxu ammaan hadduu haysto wuxuu helaaba waa u macaan biyo madow hadduu gurigiisa ku hoos cabana laakiin ruuxu hadduu nabad waayo wax kastoo uu haystaa uma dhandhamo nooc kastoo adduunya hadday hareerihiisa yaallaan idan nabadda iyo ammaanku nolosha iyo maciishadda iyadaa ka horeysa marka ammaan wanaagsan la helo ayaa dadku nolol wanaagsan ku noolaadaan waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mano sheegtay waxa weeyaan nimankii quraysheed ee ahlulxaram nicmada ammaankee uu siiyey iyo nolol wanaagga isagoo amraya ilaaha nicmadaa siiyey inay caabudaan oo rabbi waxaa u ihi jalla sha'nuh falyacbuduu rabba hada اlbeyt aladii aطcamahum min juuc wa aamanahum min khawf allah wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala falyacbuduu rabba hada اlbeyt ha caabudaan kacbadaa rabbiga iska leh keligii ha caabudaan oo maxay ku mutaysteen inay caabudaan allaha kacbadaa iyo beytkaa iska lihi muxuu ku mutaystay cibaadada aladii aطcamahum min juuc wa aamanahum min khawf allaha gaajadii ka quudiyey ee iyagoo gaajo iyo nolol adag ku sugan nolol wanaagsan siiyey allaha cabsidii ka nabadgeliyey ee iyadoo midkood naftiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa ammaan aan u helayn ammaanka siiyey rabbiga nicmadaa siiyey ha caabudaan baa alla u yihi subxaanah waxaa aayaddaa aynu ka qaadanaynaa ilaahay addoommadiisa nicamta uu siiyey waxa uu ku mutaysanayaa inay ku caabudaan oonay ku caasiin waana waajibka innaka maanta ina saaran dadka mandiqadeennaa ku dhaqan ee reer somalilan ilaahay ammaankaa uu siiyey xaq wuxuu ugu leeyahay inay ku caabudaan oonay ku caasiin haddii reemaka lalahaa falyacbuduu rabba hada albeyt aladii aطcamahum min juucin wa aamanahum min khawf innakana maanta way inoo taallaa oo ilaahay nabad buu ina siiyey oynu ku ceeshanaa oynu ku soconnaa oynu ku shaqaysanaynaa ilaahay maciishad iyo nolol wanaagsan buu ina siiyey oo quruxdeenna iyo wanaaggeenna uu ka muuqdaa korkeenna nicmadaa allaha ina siiye wuxuu mutaystoo mustaxiq uu ku yahay inaynu rabbigaa caabudno oo nicmadaa aynu u adeegsanno cibaadadiisa waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi اljaamici min xadiidi cabdillaahi bni mxsan alkhaطmi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وهو رسولك نصوبني صلوات ربي وسلامه عليه من أصبح منكم آمنا في سربه ruuxa idinka idinka mid ah ee ku waaberiista ee waagu ugu beriyo isagoo naftiisa u nabadgalay ammaan gurigiisii kaga soo toosa mucaafan fii jasadih jidhkiisana isagoo loo caafiyey soo toosa oo caafimaad haysta cindahu quutu yowmih maalintaa waagaa u beriyey afka wuxuu geliyana haysta maalintaa wuxuu quuto hadduu doono berri bayuu haysanin laakiin maalintaa waagaa u beryey wuxuu cunana haysta fakaأnnamaa xiisat lahu اdunyaa bixadaafiiriha waxa uu rasuulkeenna suubani ku tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh ninka xaaladiisu taa tahay waxa uu ka dhigan yahay adduunyo oo dhanba nin loo soo koobay oo wax ka maqanba aanu jirin walaalayaal maanta dadkeenna iyo dalkeenna iyo dowladdeenna balaayunbaa inaga maqan ee barkhadi inagama maqnaa barkhad waynu haysannaa oo nicmo ayaynu ku naaloonanaa iyo wanaag iyo khayr laakiin waxa inaga maqani waa balaayo iyaynaan inaku doondoonanin ilaahay baa laga magan galaa balaayada wax alla wixii sabab iyo wasiilo u-ana waa la yska awdaa ee lama doonto laakiin dhaqankeenna maanta sidaa marka loo eego waxaad mooddaa nicmadii inaynu xajin kari laanahoy inagu adkaatay waxaase waajib ku ah dadka caqliga leh dowlad iyo shicib culimo iyo caamaba wanaagga aynu haysano qiimihiisa in la qadariyo la garto taasi markaa ayna dhaxal siisa inaynu ku adkaano oo wax alla wixii waxyeelayana aynu ka ilaalino واstغfir الlah alxamdu لlah waxdah والصlaaة والسlاam عlى man laa نabiya baعdah qala اllah fي muxkmi تnزilh وضرb اllah mثlا qaryة kanت آminaة مطمئnة يأتيiha رزقha رغدا min kuli مكان fakفرت بأنcم الlah فأdاqha اllah لباس الجوع والخوف بma kanuu يصنعuun ولqad جاءhm رasuل minهm فkذبوه فأخذhm العdاaب وhm ظاalمuun hadihi الآية ilaahay tusaale wuxuu ugu soo qaatay ree maka waxaase tusaalahaasi u yaallaa cid kasta oo ficilkoodii oo kala samaysa waayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qur-aanku waa caam aayaddaasi maalintaa waxay ka hadlaysay maanta haddaynu samayno wuxuu ilaahay sheegay innakana waa inoo yaallaa oo inaga baaqsan maayo ilaahay waxau idhi tabaaraka wa tacaala wadaraba allaahu maala qarya ilaahay tusaale wuxuu ka yeelay oo maal u soo qaatay lagu waantoobo wax lagu qaato magaalo kaanat aaminata muطma'ina magaaladaasoo ahayd mid lagu nabad galay oo lagu xasiloon yahay oo barkhad mooye balaaya aanay haysan yaatiihaa risquhaa ragada min kuli makaan magaaladaasoo weliba arsaaqadeeda iyo maciishadeedu iyadoo waasaca meel walba adduunka ay uga timaado dabeed maxaa jawaabtii iyo abaalkii ehelkeedu uu noqday fakafarat biancumi illaah waxaa markaa magaaladaa ehelkeedii ay ka gaaloobeen ilaahay nicmooyinkii uu ku galladaystay ayay garan waayeen oo ka gaaloobeen ilaahay ay ku caabudi lahaayeen bay ku caasiyeen nicmadii ayay dafireen oo ay diideen maxaa markaa jawaabtii ilaahay ay noqotay faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf bima kaanuu yasnacuun ilaahay markaa wuxuu dhadhan siiyey hugii gaajada iyo cabsida hubaa looga dhigay sida huga iyo dharka loo xidho ayay u xidheen cabsi iyo waxa weeyaan gaajo macnaha way caam yeeshay weeyaan oo cidi kamay bixin sida dharku jidhka u caam yeelo ayaa cabsida iyo caydhnimadu ay u caam yeesho aanay cidi uga nabadgelin ilaahay waxau yihi marka faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf waxa ilaahay u dhadhan siiyey hugii gaajada iyo cabsida maxay sababtu ay tahay bimaa kaanuu yasnacuun macsiyaday sameeyeen sababteedii weeyi walaa yadlimu rabbuka axada ilaahay kama gardara dembi la-aanna cidna ilaahay kuma ciqaabo laakiin waa waxay sameeyeen oo maxaa ay sameeyeen walaqad jaaءahum rasuulu minhum fakadabuuh waxa u yimid rasuul iyaga ka mid ah oo ay garanayaan runtiisa iyo ammaanadiisa dabeed waa beeniyeenoo may rumayn faأkhadhm اlcadaabu whm ظaalimuun cadaabkiibaa markaa qabtay iyagoo dhaalimiina oo xadgudbay haadihi اlaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay xaaladdii ree maka ay ku sugnaayeen inay ahaayeen dad ilaahay u nicmeeyey nabadgelye iyo nololba oo waxay ahaayeen xaramka iyo maka kuwa ammaan ku haysta oo xataa ruuxu hadduu xaramka ama maka kula kulmo aabbihii kii dilay juuq muu odhan jirin ilaa uu xuduuddaa ka baxo ammaanka maka wuxuu gaadhay iska dhaaf dadka eh xataa duunyada iyo shimbiraha iyo nabaadka inaan la taaban oon geedkeeda la goyn xayawaankeeda iyo ugaadheedana aan la didin oo aan wax la yeelayn nabaddaasay haysteen nolol wanaagsan bay haysteen dabadeed nicmadaa iyagoo haysta ayaa nebi moxamed u yimid sala allahu calayhi wasalam iyagoo garanaya ammaanadiisa iyo runtiisa oo ay si fiican u garanayaan yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waa beeniyeen markii ay beeniyeen waxaa lagu ciqaabay in nabadday haysteen cabsi loogu beddelo oo juyuushtii iyo ciidamadii islaamku dhinac walba ay ka soo galaan waxaa loogu beddelay nolol wanaaggii iyo maciishadday haysteen cidhiidhi iyo diiqad in lagaga dhigay ilaa ay dhirtii iyo dhogortii xoolaha ay cuneen waxaa cuquubada noocaasi ay ugu dhacday markay reemaka garan waayeen ilaahay nicmaduu siiyey ay ka gaaloobeen walaalayaal haddaba maanta innakuna ilaahay nicmadaa wiina siiye haddaynu garan weyno inu ka gaalowno oo alle subxaanahu wa tacaala aynu ku caabudi weyno inu ku caasino waxaynu halis ugu jiraa ilaahay kuwaa ciqaabay innakana inu ina ciqaabo kama wanaagsanine walaalayaal waxa markaynu muddo joognaba ina soo mara oo iska noqday caadadeen oon ceebteen ahayn in marka waxoogaa la joogaba muran iyo isqabqabsi iyo khilaaf siyaasadeed dalkeenna iyo dowladdeenna uu soo galo waa arrin in fara badan ina soo martay walow tan maantu ay ugu sii culus tahay haddana waxyaabo fara badan baa ina soo maray oo aan fogeyn waxa arrimahaana sal u ah dadku haddii aanay shariicada iyo kitaabka ilaahay marjic ka dhigan waxa weeyi dee inay isqabsadaan oo ay maalin walba mid walba ka kale uu qabsado waa ina daanweyne waxaan xasuustaa mar wal oo muran siyaasadeed uu dhexdeenna ka dhaco hadalka ilaahay uu yihi jala jalaaluh walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira kitaabka qur-aankii haddii uu ka iman lahaa cid aan alla ahayn agtiisa oo makhluuq ah waxaad dhexdiisa ka heli lahaydeen khilaaf iyo iska hor imaatin fara badan laakiin waxa aanay aayadina aayad uga hor imanayn xadiidna aanu xadiid uga hor imanayn waa waxii samaawi oo rabbi soo dejiye subxaanahu wa tacaala maanta waxaynu goobjo ugu nahay garabyada ishaystee siyaasadda iyo damaca isku haysta mid walba distoorkii iyo qaanuunkiisii isagoo haysto dhinaciisa ka jiidanaya oo akhrisanaya waayo waa wax shalay la qoray maantana la beddelayo berrina la beddeli doono in laysku qabsadaa markaa waa arrin dee aan lala yaabayn mar haddii wax bani aadam qoray ay tahay oo nin walba dhinacuu doono u jiidanayo walaalayaal waxaa beryihii hore ina soo mari jiray khilaaf mucaarid iyo muxaafid u dhexeeya laakiin maanta waxa ayaan darro ah muxaafidka dhexdiisii khilaaf waxa weeyaan murugsani inuu ka taagan yahay oo aada wada og tihiin oo aanan idiin sharxayn waxa weeyaan xisbigii kulmiye iyo waxa weeyaan xukuumaddii ka dhalatay iyagii inay laba garab maanta u kala fadhiyaan oo garab waxa weeyaan madaxweynihii uu yahay waxa weeyaan oday iyo garabka kale oo guddoomiyaha xisbigu uu waxa weeyaan hormood ama waxa weeyaan ugu horeeyo isagu uu horkacayo arrimaha ay isku hayaan mar haddaanay aayad iyo xadiid ahayn anigu mimbarkan ugu garniqi maayo oo odhan maayo kanaa khaldan iyo kanaa saxan waayo waxay isku hayaan iyo qawaaniintoodaba dee xogogaal uma yihi laakiin waxa igala gudboon sidii horeba marka tan oo kale dhacda aan samayn jiray inaan wixii nasaaix iyo talooyin ii muuqda inaan u jeediyo intaasaa aniga igala gudboon ruux kastoo dalka iyo dowladda danaynayana waxa la gudboon waa inuu labada dhinacba la taliyo oo wuxuu nasaaixaya uu siiyo walaalayaal waxaan usoo jeedin lahaa nasaaix iyo talooyin ugu horeyn ku socda madaxweynaha qaranka ee mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee mudane muuse biixi cabdi labadoodaas oo aynu odhan karra maanta astaanta khilaafka ama labada ishayaa nin walba ciddii doonaa ha ku xeersanaatee waa iyaga ayaan talooyin u soo jeedin lahaa waxaa talada ugu horeysa ay tahay almujaalasatu almubaashira wada fadhi iyo is-horfadhiisi toosa waxaan taa uga jeedaa madaxweynaha iyo guddoomiyuhu iyagaa iska keen yaqaana iyagaa isaga keen dhow iyagaa ilaa qaaxe iyo etoobiya iyo ilaa mucaarid iyo muxaafidba dee iyagaa maraaxil badan isla soo maray maanta inaanay cidina u kala dab qaadine iyagu ay isku yimaadaan ayaa horta sharaf iyo karaamo u ah oo ay wixii ay is odhanayaan iyagoo ishor fadhiya ay is yidhaahdaan way ku mahadsan yihiin golaha guurtida iyo waxa weeyaan dhexdhexaadinta ay ku jiraan laakiin anuu talada aan usoo jeedinayaa guddoomiyaha iyo madaxweynahaba waxa ay tahay cid walba idinkaa iska xigoo iska iska mudan waxaad is odhanaysaanna garanaya waxaan idinkula telin lahaa inaad ishor fadhiisataan oo aan cidi idiin dhaxayn waa talada koobaad talada labaad ee aan usoo jeedin lahaa waxa ay tahay attanaasul isu tanaasulka iyo in wax laysku sii daayo xadhigga ninba markuu dhinac jiito qofka tanaasulee sii daayaa sharaf badan ka loo sii daayo waxa ka khayr badan ka sii daaya waxaan kula dardaarmi lahaa kolle waxay isku hayaan diin maaha iyo aayad iyo xadiis doonee waa damac siyaasadeed iyo hoggaanka dalka inay isu tanaasulaan iyagaa cid walba isaga aqoon badane waxaan xasuusin lahaa xadiidkii abi bakra ee imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray rasuulku sala allahu alayhi wasalam abi bakra waxa uu yidhi isagoo rasuulku mimbarka saaran oo xasan ibnu cali oo inankii uu awowga u ahaaye faadimo rasuul ay dhashine uu dhinaciisa taagan yahay ayaa rasuulku marna dadka ayuu soo eegayey oo uu soo qaabilayey marna inankaa yaree xasan ibnu cali ee awowga uu yahay markaasaa waxau yihi rasuulku ina bnii haada sayid walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxau yidhi inankaygan yari waa xasan ibnu caliyo waa sayid waa mid mudnaan iyo fadli leh dadka uu dheer yahay waxaana ilaahay sababtiisa uu ku heshiisiin doonaa laba qolo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah waxaa halkaa laga gartay ilay nebi moxamed waa run sheege waa asaadiqu lmasduuq aladi laa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa xasan ibnu cali inuu taabogeli doono uu weynaan doono arrin u yeelan doonaa halkaa laga fahmay hadalkaa isagoo yar uu rasuulku sii sheegay tii waxay dhacday markii fitnadii cali bin abi aalib iyo mucaawiye ay waxa weeyaan dhacday ee amiirkii muuminiinta cali bin abi aalib la dilay radia allahu canhu wa ardaah ee muslimiintii in fara badan oo ka mid ihi xasan ibnu cali oo in cali bin abi aaliba ay baycadii la galeen inuu isagu hogaankii iyo xukumkii muslimiinta iyo khilaafadii qabto mucaawiyana in fara badani ay baycadii la gashay inuu isagu xukumkii iyo khilaafadii qabto ee ay iska hor yimaadeen xasan ibnu cali oo muslimiin tiro badan wata iyo mucaawiya ibnu abi sufyaan oo isna muslimiin tiro badan wata mowqifkaa iyo madashaa ayaa xasan ibnu cali intuu ka istaagay waxa uu go-aan ku gaadhay khilaafadii inuu uga tanaasulo mucaawiya ibnu abi sufyaan sidii ayaa kelmaddii muslimiintu ku midowday sidaasaa dhiiggii daadan lahaa ku dhowrsoonaaday oo uu ku badbaaday xasan ibnu cali sadaqa rasuulullah mowqifkaas ayaa ilaahay sababtiisa dhiiggii muslimiinta ku dhowray maanta waxaan leeyahay yacni ruuxu isagoo xataa gar leh oo xaq leh inuu danta guud iyo maslaxada caamkaa u tanaasulo waa sharaf iyo khayr waana ficilkaa xasan binu cali uu sameeyey oo kale weliba waxaan idin xasuusinayaa nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam laba qof marka ay isqabtaan ee ay kala tagaan wa khayruhuma aladii yabda'u bisalaam labadooda waxa khayr badan ka salaanta ku horeynaya iyo xidhiidhka waxaan idin leeyahay u kala dheereeya ka ka kale hadalka iyo telefoonka ku bilaabaya hortegaya si aad u heshaan wa khayruhuma aladii yabda'u bisalaam weliba madaxweynaha qaranku waa astaantii qaranka iyo madaxii waxa weeyaan dalka oo dhan isaga ayaana midida daabkeeda iyo taladaba hayoy ku soo ururaysaa inuu sulxi iyo heshiis kasta isagu mubaadarada iyo horeynta yeesho sharaf iyo karaamay u tahay qodobka saddexaad waxa uu yahay cadamu tasciid alumuur arrimaha halka ay taagan yihiin inaan la dhaafin oon kor looga qaadin oo hoos looga dhigo taa markaan leeyahay waxaan u jeedaa xukuumadduna mid ha iska ilaaliso garabka xisbiga ee waxa weeyaan guddoomiyuhu hogaaminayaana mid ha iska ilaaliyo xukuumaddu mid ha iska ilaaliso hadday iyadu taladii iyo xukumkii iyo xoolihii iyo xooggiiba ay hayso inay arrimaha xoog ku muquuniso ha iska ilaaliso xooggu xal ma aha waxaan cunfi iyo culays ahayn ma keeno marka waa inay ka digtoonaataa xoogga iyo xadhigga iyo cunfiga inay intay ka fogaan karta ka fogaato kama hadlayo qof dembi galay ama dee jariimo galay ama amniga caamka a khalkhalinaya kaasi naxariis ma leh laakiin waxaan u jeedaa asal ahaan maadaama ay xukuumaddii tahay xoog waa inay iska ilaaliso guddoomiyaha iyo garabkiisuna waa inay iska ilaaliyaan hadalka xanafta leh iyo hanjabaadda iyo hadidaadda labadaasaan usoo kala jeedinayaa inaan guddoomiyaha iyo garabkiisuna hadal adag oo xanaf leh aanay adeegsan oo wax kicinaya xukuumadduna aanay xoog adeegsan taasi waxay qayb ka tahay arrimuhu halkay taagan yihiin hoos inay uga dhacaan mooye kor inaanay uga kicin talada kaleen usoo jeedinayaa guddoomiyaha iyo madaxweynahaba waxa uu yahay alwafaau bilcuhuud ballanta iyo wixii laysku ogyahay in la oofiyo oo laga soo baxaa waa sifada mu'miniinta dadnimadaana ku jirta sidaa markaan leeyahay anuu xogogaaluma yihi wax iyaga u dhexeeyo isku og yihiin laakiin dee suuqa hadallada yaacaya waynu ognahay mar la yidhaahdo madaxweynaha ka baxay wixii laysku ogaa iyo mar la yidhaahdo guddoomiyaha ka baxay wixii laysku ogaa labaduba way isdhex socdaan laakiin labadoodaba waxaan usoo jeedinayaa idinkaa og wixii idiin dhexeeyey diinta iyo dadnimaduna waxay ku jirtaa rag wuxuu isku ogyahay in la ilaaliyo oo aan la dayicin ilaahay baana yidhi wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula ballanta oofiya waa la isweydiin doonaa qiyaamahoo laysaga hadhi maayo waxaan talooyinka madaxweynaha iyo guddoomiyaha kusoo gunaanadayaa maanta khilaafkaa horraantiisii aynu arkaynaa haddii uu sidaa ku sii socdo waxaad ogaataan waa wasmatu caarin calaa jabiinikum waa ceeb iyo cambaar dhabankiinna ku taalla oo taariikhda idiin gelaysa haddaad ka hortegi weydaan waayo ruux walba maanta waxa taariikhda u galaa berrina kaasaa hor yaalla waxaan idinkula dardaarmi lahaa sharaftiinna iyo karaamadiinna si aad u dhowrtaan inaad khilaafkaa si deg dega u damisaan waxaan usoo gudbi lahaa wasaaradda xukuumadda wasiirada waxaan odhan lahaa wasiirana waa tihiin xisbigiina waa tihiin horta waxaad ku dadaashaan labada dhinacba inaad u kala dab qaadaan oo isku soo dhoweysaan oo aydaan idinku kala dheerayn waxaanan idin leeyahay kunuu biaanata khayrin lira'iis kunuu biaanata khayrin lilra'iis waxaad u noqotaan xoghayn iyo la taliyayaal wanaagsan madaxweynaha sidaana waxaan u leeyahay madaxweynuhu macsuum ma aha basharka iyo dadkuu la mid yahay dee taa waxaan uga jeedaa madaxweyne kasta meel kastoo uu joogo waxa saamayn ku leh hadba inta ku dhow ee ku xeersan khayr intaasi hadday kala talisana dee way ka soo baxaysaa shar hadday kala talisana dee way ka soo baxaysaa waayo waa bashar looma waxyoonaye dee dadkuu la tashanaya waxaan wasarada sharafta leh aan kula dardaarmayaa idinkoo dalkiinna iyo dantiinna iyo diintiinna iyo dalkiinnaba daryeelaya waxaad madaxweynaha u noqotaan la taliyayaal iyo xoghayn wanaagsan oo khayrkiiyo wanaagga ku taageerta sharka iyo xumaantana ka xakamaysa waayo bashar kastaa shar iyo khayrba waa leeyihi waxaa kaloon kula talinayaa wasarada idinka laftiinu ixdaruu min atasciid waxaad ka digtoonaataan arrinta inaad kor u qaadaan oo aad waxa weeyaan culays badan u siyaadisaan taa waxaan uga jeedaa waxaa la yidhaahdaa dhaawaca gacanta waa laga bogsadaa laakiin ta afka lagama bogsado qof hadduu gacan ku saaro berriba waad ka bogsanaysa laakiin kelmadda xun ee mowqif ama munaasabad kaaga soo baxdaa siday u hadhaa way adagta maantana hadallo badan baa laisla dhex ordayaa run iyo beenba waxaan wasaaradda kula talinayaa hadalka idinka soo baxayaa ha noqdo mid dadka isku soo dhoweynaya oo aan kala dheeraynayn waxaan kula talinayaa ciidanka iyo bilayska iyo hay-adaha ammaanka inay ku dadaalaan dhexdhexaadnimada dalka waayo garabyada ishaya mid walba iyagaa ciidan u ah mid walbana iyagaa bilays u ah mid walbana hay-ad ammaan iyagaa u ah taa waxaan uga jeedaa ilaalinta amniga guud ee loo igmaday kasakow wax kaloo ee xasho ah iyo cid inay ku ciiraan ha iska ilaaliyaan taasaa iyagana sharaftooda iyo qiimahooda iyo qadarkooda uu ku jiraa waayo waa dadkoo dhan bay ciidankii iyo bilayskii iyo hay-adihii ammaanka u yihiin iyagana taladaasaan siin lahaa waxaan kula dardaarmayaa warbaahinta dalka iyo wasaa'iluliclaamka run ahaantii warbaahintu horta dhib iyo dheefba way leedahay oo dheefteeda waxaa ka mid a khudbaddaa maanta aan akhriyayo dee iyadoo lagaba yaabo sidaan madaxweynaha ula kulmaa inay adag tahay haddana halkuu joogo ayaa laga yaabaa hadhwanaag intuu furto inuu dee ka akhristo waa khayraadka ay leedahay kelmadda soo baxdaa maanta warbaahinta meel wal oo aad la doonayso taladaadu way gaadhaysaa waa khayraadka ay soo kordhiyeen waxyaabaha dhibka iyo sharka ay soo kordhiyeenna waxaa ka mid ah dadku markay isqabtaan kala fogeynta ay kala fogeynayaan waxaan warbaahinta kula dardaarmayaa nin markuu meelisa soo taage ee warbixin iyo shir jaraa-id uu qabto hadalka tafatira oo tifaftir iyo tixraac ku sameeya oo wixii dhibaato ah ee dadka isku ridaya ama ay isku dhacayaan ka reeba wixii khayr iyo wanaagana ummadda usoo bandhiga warbaahinta waxaan leeyahay hadal kastoo la yidhaahdo ha sheegine eh kiisa khayrka iyo wanaagga ah ummadda soo gaadhsiiya waxaan walaalayaal kaga baxayaa intaas dalkan innakaa dad u ah cid kale bannaanka uga iman mayso nabadduna innakay dan inoo wada tahay haddaynu culimo nahay iyo haddaynu cuqaal nahay iyo haddaynu madax nahay iyo haddaynu mijo nahay iyo haddaynu arday nahay iyo haddaynu carruur nahay iyo haddaynu ciroolo nahay iyo rag iyo dumarba nabaddu waa sallida ama gogasha aynu ku wada fadhino waxaan anoo naftayda ka bilaabaya kulligeen inagula dardaarmayaa inteennaa imaqlasa iyo inta hadalkaygu uu gaadhayaba dalkani cadow badan buu leeyahay cadowga ku dhex joogaa maanta waxba ma samayn karo laakiin maalinta wax yari xabadi ay dhacdo ku kastoo fursad iyo jaanis kuula ah madaxuu la soo kacaya balaaya hadday dhacdana ka daba tag ma leh oo waxaa la yidhaha balaaya daaman la qabtay leedahay daba la qabta ma leh xalayba iyadoon caadaynu ahayn hargeyso dhexdeeda dee xabadaynu ka maqlanay waxaan dhammaanteen inagula dardaarmayaa ammaankaa guud ee dalka war cadowgeenna yaynaan jaanis iyo fursad siin aynu ilaalinno oo kulligeen aynu bilays iyo ciidan ka wada noqonno cid alla cidda warkeenna iyo waanadeennu ay gaadhi kartana taa aynu ku waaninno oo aynu kula talinno ciddii dhibaato iyo xumaan inagu haysana aynu iska qabanno gacmahana aynu isku qabsanno inaynu ammaanka dalkeenna aynu ilaashanno rabbana aatina fi اdunya xasanة wfi اlآkhiraةi xasanة waqina cadaab الnar allahuma اnsur اlإسlاam wاlmuslimiin وأdila shirka wاlmushrikiin وأhlik اlkafaraةa wاlmulxidiin acdaءaka acdaءa diinka ya rab اlcaalamiin ilaahay ow sidii aanu kaaga barannay khilaafkaa siyaasadeed ee maanta dalka yaga ka jira ilaahay ou demi ilaahayow muwaafaqo iyo isfahan ku bedel ilaahayow madaxweynaha iyo guddoomiyaha bogooda burcad allahayow isku mari allahayow isku soo dhoweey khilaafka dhexdooda allahayow ka saar inta ku xeeranna dad walaala ah oo walaaltinimo ka dhaxaysa allahayow ka yeel dowladda iyo dadka iyo dalkaba ammaankooda allahayow adkee wixii dhib iyo khalkhal ku ah ilaahayow ka xakamee oo ka xafid fa anta khayrun xaafidan wa anta arxamu raaximiin allahayow waxaanu kugu weydiisanaynaa biasmaa'ika alxusna wa sifaatika alculaa dhibkaa maanta jira ilaahayow kurbadiisa iyo dhibaatadiisa naga dulqaad ilaahaw xaajadaa iyo danta aanu kaa leenahay allahayow naga aqbal war wanaagsan oo degdegah war wanaagsan oo degdega dhagahayaga allahayow soo maqashii ilaahayow dhinacyada ishaya towfiiq dhexdooda dhig oo muwaafaqadooda isku soo dhoweey wasala allahuma waslem calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi waslem alxamdu walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com